إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka duhur silsilada qaraxyo ah oo geystay khasaare xoogan ayaa ciidamada uganda lagula egtay shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ku qaaday saldhigyo ay ciidamada shisheeye iyo kuwa koonfur galbeed ku leeyihiin shabeellaha hoose iyo baay laba boqol oo gaari oo nooca xamuulka ah ayaa ku xaniban duleedka magaalada beledweyne bil ku dhowaad kadib markii ay halkaasi ku xayireen maleeshiyaadka macawisleyda oo baadka doonaya gawaarida ku dhowaad kun qoys oo ka mid ah fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyinka iyo deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose ayaa ka faa'iidaystay howlo saka qaybin ah oo wilaayada jubbada hoose ay ka samaysay deegaano ka tirsan wilaayadaasi wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa sako ka qaybisay deegaano hoostaga degmada baraawe kulmaysato soomaali ah oo laba bilood lagu la'aa badweynta hindiya ayaa dib ugu soo noqday dalka iyagoona ka sheekeeyey wixii ay la kulmeen maraykanka ayaa walaac ka muujiyey culays ku imaan kara ciidamada itoobiya ee heysta qaybo ka mid ah baay iyo bakool haddii ay baxaan shisheeyaha admis beel ka mid ah beelaha side ayaa nabadoon cusub ku dooratay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee gedo kadib munaasabad ballaaran oo halkaasi ka dhacday آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan silsilado qaraxyo ah oo geystay khasaare xoogan ayaa ciidamada uganda lagula egtay shabeellaha hoose warkaasi farxaan cali cabdulaahi ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybtooda qaraxyada ayaa fulisay silsilado qaraxyo ah oo lagu beegsaday ciidamada uganda oo maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ka waday wadada xidhiirisa muqdisho iyo buulamareer ugu yaraan saddex qarax ayaa ciidamada uganda waxaa lagula egtay inta u dhexaysa danow iyo shalaambuud qaraxyadan ayaana geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey lix askari oo uganda ka tirsan ayaa ku dhimatay halka ay ku dhaawacmeen toban kale goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa ku soo degatay diyaarad helikobtar ah oo qaaday dhaawacyada iyo meydadka toddobaadkan gabaabsiga ah iyo kii ka sii horeeyeyba waxaa wadada xidhiirisa muqdisho iyo buulamareer ka dhacay silsilado weerar ah oo lagu beegsaday ciidamada uganda kuwaasoo lagu geystay khasaare ba'an halka loogu gubay gawaari dagaal ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ku qaaday saldhigyada ay ciidamada shisheeye iyo kuwa koonfur galbeed ku leeyihiin shabeellaha hoose baay haddaan ku horreyna baay mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa waxay maanta weerar ku ekeeyeen saldhig ay ciidamada maamulka koonfur galbeed ku lahaayeen deegaanka makuudo ee ku taala magaalada beedhabo ilaa iyo haddana wax war ah kama soo bixin oo ku aadan khasaaraha lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka koonfur galbeed weerarkaasi shabeellaha hoose mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa sidoo kale waxay dagaalo saf ballaaran ah ku ekeeyeen xerada ciidamada shisheeye ee degmada janaale hubka noocyadiisa kala duwan ayaa laisku adeegsaday ilaa iyo haddana wax war ah oo ku aadan khasaaraha shisheeyaha gaaray weli maanan helin laba boqol oo gaari oo nooca xamuulka ah ayaa ku xaniban duleedka magaalada beledweyne bil ku dhowaad kadib markii ay halkaasi ku xayireen maleeshiyaadka macawisileyda oo baadka doonaya gawaarida cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya muddo ku dhow bil ayaa waxa ay gaadiidkan ku xaniban yihiin duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya kadib markii ay xamili waayeen lacagaha baadda ah ee looga qaado isbaarooyinka isxigxiga ee yaalla wadooyinka ay maraan gaadiidleyda wadooyinka soo gala magaalada ayaa ah kuwo ay isbaarooyin xaddaaf ah ay dhigteen maleeshiyaadka macawiisleyda ah iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo gaadiidleyda ku amraya inay bixiyaan lacago aysan awoodin daraawalkii isku daya inuu diido lacagtaasina ay dilayaan arrintaas ayaana sababtay in muddo ku dhow bil ay halkaasi ku xaniban yihiin in ka badan laba boqol oo gaadiidka kuwa xamuulka ah gaadiidleyda ayaa sheegay inaysan jirin ilaa iyo hadda cid ku soo baxday oo dhibaatada haysata wax ka qabatay iyagoo intaasi ku daray in ilaa soddon iyo lix isbaaro ay yaalaan duleedka magaalada isbaaro welibana ay doonayso in boqol doolar la siiyo laba boqoloo baabuura halkaa taagan gadaashayda haa labaatan maalmood ay taagan tahay soddon iyo lix isbaaraa taalla bacda markaa ka soo hoobatay magaalada intu dhexayso mid kastaba boqol doolar iyo dirowle adi meeshaa ka imaanaysa ka imaan wanaxbiga ma gelin annaka waa soco waaynay gaadiidka aan rarna xataa magaalada gey wayn wax kaloo iska dhaafa gaadiidka raran inaan cid tufaaru noo noqdo magaalada geyno waa awoodi waayn wax maamulahoo amba noo yimid amba ka dabqado ma jiraan caqabadaas annaka markii hore waa macaamilaa ku daymaanay
hirshabeellaa timid hiiraa isteedaa ku cogsatay macuuslaa ku timid xoogaa farsamo iyo tartiibaa ku dirayna midba mid ay ka maseertay soddon iyo lix isbaaray noqdeen soddon iyo lixdii isbaaro waa xamili waynay intaan maqnaynoon macnaha safarka ku sii maqnaynay soo bateen go'aan waxa ku gaarnay ina waddadaas aan la mari karin inay go'an tahay gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada xarunta u ah ee beledweyne ayaa waxaa muddooyinkii dambe ay gaadiidleyda ka cawanayeen isbaarooyinka yaalla duleedka magaalada beledweyne hiiraan goobaha ka baxsan dhulka ay maamusho walaayada islaamiga ah ayaa xaalad adag gashay kadib markii laga dhisay maleeshiyaadka macawisleyda ah kuwaas oo bulshada qaybaheeda kala duwan ku haya dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horreyso dhaca bareerka ah ee loo geysanayo gaadiidleyda ku dhowaad kun qoys oo ka mid ah fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyinkii deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose ayaa ka faa'iidaystay hoolo sako qaybin ah oo wilaayada jubbada hoose ay ka samaysay deegaano ka tirsan wilaayadaasi sida warbixintaasi uu ku eegayo cali aadan boqolaal qoys oo isugu jiro fuqaro iyo masaakiin ayaa ka faa'iidaystay sako qaybinta walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose degmada dhobley oo ka mid ah degmooyinka walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose afar boqol toddobaatan iyo lix qoys ayaa sanadkan la siiyey xoolo saka oo isugu jiro geel lo iyo ari degmada badhaadheeh oo laga qaybiyey sakada waxaa ka faa'iidaystay boqol iyo labaatan qoys oo la siiyey geel lo iyo ari degmada xagar boqol iyo labaatan qoys ayaa ka faa'iidaystay qaybinta sakada ee laga sameeyey deegaanadaasi degmada afmadow gaar ahaan weelmarow laba boqol afartan iyo laba qoys ayaa sanadkan la siiyey sakada xoolaha oo ka kooban geel lo iyo ari guud ahaan afartaas degmo waxaa ka faa'iidaystay sagaal boqol konton iyo sideed qoys qaar ka mid ah dadkii la siiyey sakada xoolaha nool ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah bismillaah bashiir booli ibraahim waxaan ku noolahay deganahay degmada xagar sakaawaadkii baan maanta qaadan haynaa aniga bashiir booli ibraahim waxaa i gaartay qaalin geel waddankayga iyo deegaankaygana waa degmada xagar ikow waa sekadana ikow ah ilaahay geel ii barakeeyo onsaan ku qaadano ilaahay ka rajaynayna sekada dambana aan bixino insha allah intaasaan kusoo koobaya maxamed bare cabdullaahi degmada degmada xagar jooga afar neef oo ariyaa liisi mugtaga sakawaadka haa wax badan sakana ariyaa liisi farxadeeda aad waay waxaan soo koobi kara ma
magacayga waxaa layidhaha cabdullaahi cabdimayow afmada waan ka imaaday toddobaatan iyo toddoba sanaan jiraa waa marka ugu horreysay oo walaayada waxay qaybinaysa aan soo doonto waxaa lii siiyey fulloa waa ku faraxsana ilaahay aan ku mahadayaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin
deegaano iyo degmooyin ka tirsan walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa laga qaybiyey sakada xoolaha nool iyadoona ay ka faa'iidaysteen qoysas badan oo masaakiin iyo fuqaro ka kooban wilaayaadka islaamiga ah ee dalka ayaa si rasmi ah loogu qaybiyey sakada xoolaha wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa sako ka qaybisay deegaano hoostaga degmada baraawe cabdifataax faarax diiriye ayaa ka waramaya
maktabka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose ayaa shalay waxa uu saka qaybin ka bilaabay deegaano hoos yimaada degmada baraaba ee gobolkaasi xoolaha loo qaybinayey masaakiinta iyo fuqarada ayaa isugu jiray geel lo iyo ari kuwaasoo loo qaybinayey dad aad u badan oo isugu jira rag iyo dumar xoolaha la qaybinayey ayaana tiradoodu waxay ahayd sagaal boqol labaatan iyo laba neef oo isugu jira geel lo iyo ari waana tiro ku dhow kun xolo ah halka tirada dadka sekada la siiyey ee ka faa'iidaystay ay ahayd shan boqol toban iyo sagaal qof goobta lagu qaybinayay xoolaha sakada ayaan ahayd tuulada heejo maxaad oo ay ka dhaceyday fulinta tiir ka mid a tiirarka islaamka ee sakada dadkuna waxay ahaayeen kuwo aad ugu faraxsan islamarkaana laga dareemayay farxadda wejiyadooda intaa kadib waxaa inoo suura gashay inaan waxun ka weydino dadkii ka faa'iidaystay xoolaha sakada iyo shucuurkooda maadaama ay nasiib u yeesheen in sako la siiyo waa kuwan qaar ka mid a dadka oon cudbaahyaha la dhex marnay iyagoo markaasi la siiyey xoolaha sakada ah ee uu bixinayay maktabka sakawaadka ee maamulka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose hay assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu een kusoo dhowoy idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaa ku bilaabay iyo halkaa joogta alaikum salaam maqayga waa cale cabdi manuur cale ruuwa maqdheere degaankii waa bringuwaay haye maxaa halka ka dhacaya maanta maanta waa maasha allah waa walaayada baa wax qaybinaysa maasha allah waa neef ira baa iga soo toos neef neef geel maxaa kuu soo aaday hal neef geel iga soo aaday hal neefoo geelaa kugu soo aaday ka waran markaa shucuurkaaga maasha allah boqol kibiir waa lama koobi karo maasha allah waay boqol kibiir ma isleeyaad neef geelaad helaysaa maya isma lehen maanta waa yaabanahay maasha allah hahey waa ay dhacday waa ay dhacday haa
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan kusoo dhowo idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaa ku bilaa halkaa jooga magacay waa cabdulaahi cabdiraxmaan meesha joognan waxawaa heeji mahad maxaa halka ka dhacaya waxaa ka dhacayaa wilaayada islaamka ayaa xoolo ka dhiibaysa waa kasa marka adi maxaa kugu soo aaday xoolaha la bixinaya xoolaha la bixinaya shan neef oo cari anagoo laba qof ana Haye.
waa ka Ah, shucuurkaaga ka warran marka shucuurkii maasha allah maasha allah boqolkii boqol
misle shan neef oo arayaad helaysaa maya maya isma laheen isma laheen isma laheen aad iyo aad ilaahi subxana watacaala islaamka kor allah ka dhigo adiguna kobta hoosteeda allah ka dhigo
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan kusoo dhowo idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaa ku bilaa halkaa jooga cabdulaahi shuqaale xasan anigoo ah oo ku soo dhowaaday adeecada alfurqaan haye marka maxaa een, halkan ka dhacaya maanta maanta inaa halkan waxaa ka dhacay masaakiinta in beense oo wax la siiyo xoola la siiyo ee ku farxeen nin walba isoo farxay gurigiisa aade haye adi marka maxaa lagu siiyeen aniga waxaa la siiyey shan neef oo ari ah shan neef oo arayaa lagu siiyey haa maasha allah waa fiicana waa arwaaxaysana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ee kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaa ku bilaabay iyo halkaa joogta waan ku waa ku dhoway alxamdulilah Magacaaga iyo- Ma- magacayga waa cumar iido usmaan heejow waxaan joognaa maaragtay gobolka shabeellada hoose ee degmada baraawe ee la yidhaahdo meel oo heejo maxaad ayaa lagu bixinayaa wilaayada is- waxaa lagu bixinayaa zakawaadka ayaa lagu bixinayaa xoolihii maaragtay islaamka ayaa bixinaya hara- harakadu shabaab ayaa bixinaysaa haa marka adiga maxaa kugu soo aaday xoolaha la bixinayo waxay u soo aaday geel baan helnay saddex qofood ayaan ku qaybsanaynaa geelkaas alxamdulilah wilaayada ilaahay ha barakeeyo kheyr allah siiyo miisaankeeda saad allah u saaro ma islaheed markaa ma islahayn inaan geel helno laakiin ilaahay baa noo saqiray tuma wilaayada ayaa kuma hadleh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu haye kusoo dhowow idaacadda alfurqaan adigoo magacaa ku waay aniga magacayga cabdulqaadir wardiye umar cabdiraxmaan waaye haye marka ka waran halkan maxaa ka dhacaya halkan waxaa ka dhacay maanta bashaara ka dhacday waxaa la qaybanayaa zakada hoolaha geel loo ari wax walba la qaybanaa haye marka adigu waxaa kugu soo aaday aniga waxaa igu soo aaday waxaa waay shan neef oo ari ah haye marka ka waran shucuurka maadaama shan neef oo si fiicana uu faraxsanahay ma islaheed ma islaheed waa heli maya maanta ma islahena nasiibkeygaan ku helay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ee kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaa ku bilaabay iyo halkaa joogta bismillahi rahmaan rahiim anuu magacaygu bilaabay cabdiqaadir alaxmed hargaanta ayaa la yidhaahdaa alxamdulilah oo ku dhowahay idaacadda furqaan Halkaa joog.
halkan joog waa- waa meesha heeji waaye waxaa loo qiibanayaa xo- xoolihii zakawaadka ayaa loo qiibanayaa alxamdulilah mooradii laga soo qaaday ilaaha barkeeyo dadkii la siiyey ilaahay subxana taala kor uga qaaday gaalaha hoos ilaah hoos u waa dhigo gartay marka adigu maxaa lagu siiyey marka waxaa la siiyey alxamdulilah shan neef aral ayaa la siiyey shan neef oo ari aa lagu siiyey marka ka waran shucuurka maadaama shan neef oo ari lagu siiyey sicirkii alxamdulilah aad iyo aad oo faraxsannahay ilaahay subxaana watacaala hanoo barkeeyo beertii oo xoolihii la- beeri oo xoolihii la soo qaadan ilaahna ha barkeeyo marka ma islaheed inaad shan neef oo ari aa maanta heli maya alxamdulilah ilaahay subxana watacaala ayaa siiyey kadib mujaahidiinta ayaa ayuu gargaaray mahadsantaha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan kusoo dhowo idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaa ku bilaabay halkaa jooga wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan joogaa meesha oo sakawaadka lagu qaybinayo anigoo magacaygu yahay caaisha hayka caysho maxaa lagu siiyey marka walaal waxaa liisiya neef geela haye aadaa ugu faraxsanaa maasha allah mijaayinta ilaah kor ha ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan kusoo dhowo idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaa ku bilaabay anigoo ah cusmaan cumar nuun istiisa wilaayadda islaamka shan neef eri ah meeqaa lagu siiyey shan neef ari ah shan neef ariyaa lagu siiyey haye waa istiisa wilaayadda islaamka waa gartay waa ku mahadsantaha haye een, maxaa lagu siiyaa is leedahay shan neef oo ari ah nin danyar nam danyarnimo haye een, maxaad shanta neef mayaad iibsanaysaa mise waad dhaqanaysaa Eh, sidii aniga oo ha- igu habboona yeela mahajir waa garta waad mahadsan tahay wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka soconaya qaybinta zakada iyagoona ay ka faa'iidaysteen boqolaal ruux oo isugu jira rag iyo dumar masaakiin iyo fuqaro leh sakada ayaana ka mid ah shanta tiira islaamka kulluumaysato soomaali ah oo laba bilood lagu la'aa badweynta hindiya ayaa dib ugu soo noqday dalka iyagoo ka sheekeeyey wixii ay la kulmeen warkaasi waxaa inoo haya zakariya cumar kalluumaysatadana soomaalida ah oo markii hore doontoodu ay ka shareecatay xeebta liida ee magaalada muqdisho isla markaana halka ay jaan iyo ciraba dhigeen lagu waayay badweynta hindiya ayaa dhibaato dheer kadib oo ay mareen waxa ay dib ugu soo noqdeen dalka waxaana iyagoo la hadlay warbaahinta ay ka warameen waxyaabihii ay la kulmeen muddadii ay doontoodu dhex sabeynaysay badweynta hindiya shucayb cali oo ka mid ahaa kalluumaysatadana doontooda ay muddadan dheer dhex sabeynaysay badweynta hindiya ayaa waxa uu ka waramay dhibaatooyinkii ay la kulmeen muddadii ay doontoodu dhex sabeynaysay badweynta hindiya isagoona ka waramay in waxyaabaha ugu daran ay dareemeen ay ka mid aheed gaajada milaale waxay noo jirtay toban iyo sideed meel dhibac saddex ay noo jirtay habeenkii markay duufaantaas naqaatay subaxda g b s ka haddaan fiirinay boqol toban iyo sideed meelaa joogay biyihii soomaaliya waa ka baxnay g b s kina waa naga dema markoo naga dema annaga waxaan go'aansanay inaan qaatumadeena qabsano qur-aankeena qabsano ilaahay aan barino sidoo kale maxamed cabdulaahi oo isna ka mid ahaa kalluumaysatadan ayaa waxa uu tilmaamay inay ka quusteen nolosha islamarkaana ay isku diyaariyeen geerida wallaahi waqtiga xaadirkaas saddexdiina annaga macniyo qof walba oo qadar oo badda kula dhacday annaga saddexdiina waa nagu cusbeed nin walba macniyo waa fikirnay barbaleeme iyo familadeyna waa ka fikirnay een maalintii maalinta ka dambeysana aniga waxaan dareemayna dhibaato iyo baahi iyo gaajo iyo rafaad saasay tahay ilaahay aan ku xirnay salaadayna tukanayna waxaan aragnay noogu xumeyd annagoo oo ka sheekeynayna biri maa dhimanaysa hadda maa dhimanaysa jirna ileen markaa ragga oo biyo la-aan iyo baad la-aan ay arkeen waxaa hadda adkeed baash sideed beri biyana ma helin baadna ma helin markaa igu soo dhacday hadda beerkaa xanaa shucayb ayaa sidoo kale waxa uu ka sheekeynayaa waxyaabaha ay quudanayeen muddada ay doontoodu sabeynaysay badda isagoona sheegay inay cunayeen islamarkaana ay noloshooda ku celinayeen kalluunka ciriinka ah ee badda ay ka soo qabsadaan kalluunaan gaadaynay kalluunka aan gaadayna waxaan cunayna asoo ceerinay marka aan qabno isla markii midiyaan qaadanayna waa jarjaranayna waa cunayna biyo ilaahay markii dambeeto adiga sideed maalmood waxaan aragnay biyo la-aan ah sideedda maalmood subaxda waxaan cabaynaa biyo oo halka boosha camal oo badda ah subaxda kaleetaan ku gaaraynaa laakiin markii dambeeto xaaladda way nagu soo adkaatay biyihii badda iyo dhuunta waa diiday ilaa qoraxda iyo biyihii badda haddaa isku darsato jirka hoos ma qaadan karo waxaan ku fikirnay inaan qubaysano soo micnihii kuleelka oon gudihiyaan ka oomanahay inaan kor qoyno haddaan kor qoyno waxaa laga yaaba gudaha inaan ka qabowno waxaan dhahnay nimayo hee aan qubaysano biyihii maslaaqaan haysana afka hore aan tegaynaa biyihii baddaan ku qubaysana markaan qubaysano lugaha waa soconayna markaan qubaysan oo biyo la-aan aan qubayska aan gabno ma soco karno cali maxamed oo ahaa kalluumaysto waqti dheer ka shaqaysanayay badda ayaa waxa uu sheegayaa in muddadii ay badda ku dhex jireen ay arkeen maraakiib badan laakiin aysan jirin wax gurmad ah oo ay dhankooda u soo sameeyeen waxaan isku dhaafnay maraakiibta horta aad bay annaga noo annaga naga cabsanayn sababtoo ah wadanka wadan amni maxaaladiis waa la socotaa marka maraakiibta waxay nooga shakinayeen maafi ahaan inay dadkan dhibaato nii geystaan wax gartama marka saas ahna annaga gurmad ku heli weyne markaan gurmad heli weynana ilaah baa talada saarsanay ma ahan markii ugu horreysay oo kalluumaysato iyo doontooda lagu waayo xeebaha dalka soomaaliya balse dhacdadan ayaa waxay u muuqataa midii ugu waqtiga dheereed oo doon iyo dadkii saarnaa lagu waayay muddo intaan la eg maraykanka ayaa walaac ka muujiyey culays ku imaan kara ciidamada etoobiya ee haysta qaybo ka mid ah baay iyo bakool haddii ay baxaan ciidamada admis tafaasiil ku aadan warkaasi mar kale iyo farxaan cali cabdulaahi taliyaha taliska ciidanka maraykanka ee africom ninka lagu magacaabo genaraal major lengeli ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin ciidamada etoobiyaanka ee qaybta ka ah duulaanka soomaaliya kuwaasoo haysta qaybo ka mid ah koonfurta soomaaliya walaacanna wuxuu ka imaanayaa bixitaanka ciidamada shisheeye ee admis taliyaha africom wuxuu walaalnimo u muujiyey etoobiyaanka oo u muuqda kuwa ay hoos u dhacday awooddooda maadaama dalkooda uu dagaal ka holcayo dhanka kalena ay xarakada shabaabulmujaahidiin sii xoogaysanayso caalamka oo dhanna uu daawaday wixii xabashida ku qabsaday agagaarka rabdhowre dhowr bilood ka hor lengeli ayaa sidoo kale welwel ka muujiyey isfahamwaaga ka dhexeeya xasan sheekh iyo abiy axmed wuxuuna sheegay inuu jeclaysanayo in arrintaas lagu dhammeeyo hab diblomaasiyadeed dowladda maraykanka ayaa dhowaan wafdi u dirtay waddanka etoobiya kuwaasoo kala hadlay sida ay wax u rabaan iyo khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalk ee ku aaday badda uu saxiixay muuse biixi xukuumadda washington ayaa saaxiib dhow la ah etoobiya waxaa la xasuustaa in sannadkii labada kun iyo lixdii ay u soo adeegsadeen duulaanka soomaaliya haddana ciidamada etoobiya qaybta u diiwaangashan admis oo gaaraya afar kun ay u joogaan danaha maraykanka iyagoo caloosheed u shaqaystayaal ah walow ay dhanka kale joogaan kuwa danaha dowladdooda matalaya oo aan wadan shaarka duulaan ee admis warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan beel ka mid ah beelaha side ayaa nabadoon cusub ku dooratay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga higedo kadib munaasabad ballaaran oo halkaasi ka dhacday muxsin xasan xaaji ayaa ka waramaya xaflad ballaaran oo dhowaan ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gedo ayay beesha maxamed amaareer oo ka mid ah beelweynta side ku doorteen nabadoon cusub oo beesha ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka xafladda ay beesha ku dooranaysay nabadoonka ayaa waxaa ka horreeyey dooro toban maalmood socotay islamarkaana ay barbar socdeen shirar ay ku arinsanaysay beesha madasha ay ka dhacday xafladda lagu dooranayay nabadoonka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta sare ee wilaayada islaamiga ah ee gado iyo marti sharaf aad u tiro badan ugu horreyn waxaa madasha laga akhriyey bayaan ay soo saartay beesha maxamed amaareer oo ah beesha xafladdan caleemasaarka ah qabsatay beeshu waxay ka soo horjoodaa heshiisyada iibinta dhulka badda oo ay wadaan maamulada cadowga uu ka dhisay soomaaliya beeshu waxay ugu baaqaysaa guud ahaan muslimiinta gaar ahaan beesha meel walba oo ay degan tahay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaaceeda ugu dambayn beeshu waxay mahadcelin u jeedinaysaa allah mahadda allah kadib sidoo kale waxay u mahadcelinaysaa walaalaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayada islaamiga ee gedo sidoo kale beesho waxay u mahadcelinaysaa marti sharafka kala duwan ee ka soo qayb galay shirka iyo xalfadan taariikhiga saxiixayaasha bayaanka lamber kow suldaan daahir cali cusmaan labo nabadoon cabdulaahi aadan cabdisamed saddex nabadoon nuuro cali nuur lamber afar nabadoon xaaji axmed xasan maxamed nabadoon aadan nabadoon qaasim guuleed cumar nabadoon saacid jaamac maxamed nabadoon nuurow ibraahim cismaan nabadoon guuleed cismaan cali nabadoon maxamuud diini xirsi nabadoon cabdi warsamo samad nabadoon axmed cabdulaahi ciise nabadoon guuleed daa'uud xirsi wabilaahi towfiiq intaasi kadib xubnihii goobta ka hadlay waxaa ka mid ah nabadoon cabdulaahi aadan cabdi oo ah nabadoonkii hore ee beesha maxamed amaareer isagoona sheegay in uu mas-uuliyaddii uu beesha u hayay si kal iyo laab ah oogu wareejiyey nabadoonka cusub بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكالة مركز تا إلهي سبحانه وتعالى مهديس إنا كسقنا نمضن هاي وليا إلهي باكو مهدسن آد دي آد بإلهي سبحانه وتعالى أمهدسن يهي ماشان أنا وآه نوضون كي هراء وحانين عدينا إنا كوريجي داهر على عثمان أو سلطان كباشا أو عصب مسؤولين تا إكسو قاب قلياشا متشرف كشرف تلا ولايدا أو والغي إنو قبل u horeeyo waxaan rabnaa ninkaas aan saxada keennay in nalala qaadaan rabnaa nalala soo dhoweeyaan rabnaa waxaan ku doorannay inuu beesha ku hogaamiyo shareecada islaamka kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku hogaamiyo yaan u doorannay waa isku raacsannahay waa isku waafaqsannahay anigu saasaa maxaan ku dhahdaa dee xilkii ugu wareejiyey anigoo maxaan ku dhahaa raalli iyo muwaax ku ah yaa waxaan nin caddaynaya in walaalkaas ku wareejiyey daahir cali cismaan xilkan u hayay beesha maxamed amaar asagana waana la shaqaynaynaa garbihiisaan nahay imaas sidoo kale intii ay xafladda socotay waxaa codbaahiyaha ka hor hadlay nabadoon daahir cali cusmaan oo ah nabadoonka cusub ee ay ku caana shubtay beesha maxamed amaareer intaa kadib waad arkaysaan anuu nin dhallinyaraa nahay waxaana i dooratay beeshayda anigoon musharax ahayn waxayna igu dooratay inaan ku xukumo kitaabka ilaahay warsoo kitaabka ilaahay inaan inku xukumo diyaar uma tihiin allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar
waxaan codsanayaa dadka islaamka oo meesha jooga inuusan ilaahay igu ceebayn xilkan inay ii duceeyaan intaa kadib waxaan ballan qaadayaa hadduu ilaahay idmo in aan ku dhaqo beesha maxamed amaareere kitaabka ilaahay sunnada aana ku dadaalo midnimadeeda taasoo isaga kaashata cadowga ilaahay waxaa kaloon haddana ballan qaadayaa haddii ilaahay qadaro inaan daris wanaagga ka shaqeeyo waxaa kaleetoon ballan qaadayaa haddii ilaahay qadara inaan jihaadka ilaahay u istaago aniga iyo beeshallaahu akbar
allaahu akbar allaahu akbar gabagabada madasha waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas isagoona bogaadiyey nabadoonka cusub ee la doortay dhanka kalena waxa uu ummadda ugu baaqay in ay u hubqaado sidii ay u difaacan lahayd diinteeda iyo dalkeeda inaanu kala haraynano ballanna maanta waa nugu soo duulay meel aan ku gabanana ma jirto macnaha meel aan ku gabanna ma jirto waana la hayaa cadow waa nugu soo duulay hadda markaad fiiriso meesha aan ku noolnahay halkaa markaad fiirisan etoobiya kaa xigta halkaana waxaa kaa xiga kenya laba cadow dhexdooda ku jirta soo ma cidda marka maanta la rabo kitaabka ilahi u nusraayaan waa adinka insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa beeshu sida looga bartaye khayriga insha allahu tacaala inuu wadaadkaa furu noqon doonaan rajaynayna insha allahu tacaala oo waxaa weeye saaxo ka mid a saaxooyinka la dhihi doono waxaa furay saaxadan reer wagardhacaa fureen rajaynayna insha allahu taala inay soo bixi doono intaa kadib insha allahu tacaala haddii la yidhi shareecaan ku hogaaminaya shareecada maxay u baahanta wax lagu difaac soo maahan ani insha allahu tacaala waxaan hortiina ku wareejinaa oo siinayaa naqiibkaas qorigii lagu difaacayey shareecada islaamka nabadoonka waxaan qorigaas ugu wareejinaynaa naftiisa inuu ku difaacdo maalkiisa inuu ku difaaco cadowga shareecada islaamka ummadda uu shalay waxaa weye harsoodka ugu noqday inuu ku ilaaliya ugu dhiibina insha allahu tacala waxaa kaloon u dhiibaynaa naqiibka maxaa la dhihi jiray raayadii laa ilaaha ila allahu maxamed rasuul ay ku qorayd allahu akbar kitaabkii qur-aanka waan ku wareejinay guriga booshka waan ku wareejinay raayadina waan ku wareejinay intaas marka insha allahu tacaala waa intii wadaadkan ku wareejinay waxaan isu daarimaynaa asabru walmusaabara inaan isu sabarno tacaala waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo midkii annagana shareecada ilaahay ummadda ku maamulo ilaahayna nagu anfacaan rajaynayna insha allahu tacaala kulankeenina maanta intaas ayuu ku gabagaboobay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa beesha inuu ilaahay beel mid barbarkaysa ka dhigo mid ilaahay diintiisa dufacda ilaahay inuu ka dhigo dhallinyar fara badan oo waxaa weye diinta ilaahay dufacda inuu ilaahay ka soo saaro maalkooda cimrigooda iyo waxaa weye sharafkooda ilaahay inuu barakeeno waan rajaynayna tabaaraka watacaala intaasaan kusoo gabagabaysanayna waa aakhira dacwaana an alxamdulilahi rabbi alcaalamiin qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimiinta ah islamarkaana hoos harsada harka shareecada islaamka ayaa had iyo goor ka arrinsada arrimaha muhiimka u ah si ay u taabagasho midnimada dhexdooda ah dhanka kalena hal dhinac ooga soo wada jeestaan hagardaamooyinka ka dhanka ah diinkooda iyo jiritaankooda guud ahaan warkii alfurqaan waa nageyntaa